arrinta xalay waqti dambe dhacday arrin soomaaliyao dhan ka naxday oo aafaa oo naxariis la-aana oo arda dugsileeya habeenbarkii iyagoo hurda intii lasoo beegsaday balsuuka lala dhacay baa halkaa ka dhacday muxuu ahaayey arrintaas arrin laga gami waayo oo laga seexo waayo weeye arrintaas muxuu ahaayey ma dhihi karno caruur yaryara oo saddex iyo toban jir baa ugu weynaa sideed jir baa ugu yara waa shan wiil bay ahaayeen waa aana qabiil lama dhihi karo waxaa weeye birmigeyd ay ahaayeen dugsiley bay ahaayeen muxuu ahaayey dad abaabulan oo duulaana oo gaalmaa oo hameenbarkii dadka muxuu ahaayey dhankaa galmudug ka yimid bay ahaayeen waa waamihii iyo wixii awal lagu dhex galay oo socday iyo seeradii loo waxeeyey oo bafarsoonka ahaa may ilaalin waxa weeye halkaa dhib baa ka dhacay waa gartay waxaad ka ka mid tahay waxgaradka deegaanka ka soo jeeda oo labadii dhinac bulshadana waawaantoodii ka shaqaynayay maxay kula tahay in dadka deegaanku weli u dagaalamayaan idinka waawaantiina ka shaqeeyay maxay tahay in xalka aan weli la gaarin dadka deegaanku waxa weeye noocyada la isku lay jiray oo awal ay ahayd mataqaanaa ceel iyo biyo iyo daaqsin tan waa ka duwan tahay tan waxa weeye meeshii ugu dambaysay oo aan dhaqan soomaaliga ku jirin dagaal ah weeye waxa weeye dowladda federaalka tii horo farmaajo iyo tanba arrintaas oo socotay ilaa konton iyo dhowr sano wax laga qabtay iyo wax la isku dayay iyo wax sheegaya midna lama arko waxaad ka mid tahay dadka arrintan bartay in dadka waanwaan loo sameeyo oo la xaliyo siyaasina waa tahay aqoon-yahanoo deegaankii ka soo jeeda maxay tahay taladaada si wax dambe oo dhibaato aysan deegaanka uga dhicin maxaa la samayn karaa hawey haddaan instituushinada dowladeed ama federaalka ama dowlad goboleedku haddaysan iyadu culays weyn saarahayn oo iskuday iyo juhdi iyo dadaal iyo xal aysan ka keenahayn oo xal cadaalada ay iska keenahayn meeshaan waxaa innaga noo muuqata nabaddu waxay ku timaadaa haddii wax yaroo iftiin cadaalada la arko waxaa weeye wax laskaga aargoosanaya lagu maaqaan waxaa weeye waa la dadaalay oo muxuu ahaayey mid guud oo rijanka waa laysku yimid shirar waa laysku yimid bafarson waa loo waxeeyey markii la waxeeyey oo la yidhi halkaa ayaa la ysku dhaafin saddex beri gudahood baa saraakiishii ilaalinasay oo monitorinka ahaa baa lagu laayay ma la hadasheen marka haddii hadda dhib baa dhacay oo carruur baa la laayay inkastoo annaga xogtaan helayno ay tilmaamaysa dhacadan dhinaca soomaaliya inay wax ka dhaceen maadaama waxgaradkii aad ka mid tahay mas-uuliyiinta federaalka iyo kuwa galmudug xalka ma ka raadiseenoo ma la hadasheen si dadka dhibaatada gaartay iyo heladooda ay cadaalad u helaan hortoole marka hore waxaan cabdicasiiso waxaan u tacseynayaa waa hilmaamay oo arrinta culayskeedii baa ila tagtay waalidiintii iyo ehelkii caruurta maatada oo masaakiinta xasuuquu qabsaday dadkii dhalay iyo ehelkiiba waa u tacsiyenaya ummadda soomaaliyeedna waa uga tacsiyenaya muxuu ahaayey waxa weeye waanu isku daynay weligeedna waa la waday waxa weeye mar kasta qof oo u baahan dowladnimay u baahan tahay midda kale inteedii nabadda jecleed iyo inteedii mas-uuliyiinta ahayd cidaan nabad ka doonno iyo cid nagala shaqaysa ma hayno